wadankiisa u shaqeeya wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaan iraxiim kula waa dhegaystayaal waa cabdishakuur cali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wadajir oo ka hadla xasilinta dalka iyo daadejinta awoodda dawladda qodobada aanu toddobaadkan barnaamijka idinku heenno waxaa ka mid ah waxaan aada uga wada hadalnay sidii lagu xoojin lahaa wada shaqaynta waxaan sidoo kaleeto ka wada hadalnay in sidii loo dardargelin lahaa garab istaaga wasaaradda warfaafinta ay barnaamijyo badan ay naga caawinayeen noo soo bandhigeen waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya oo barnaamijka wadajir uga warramay kulan mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku ay la yeesheen madaxda hay-adda tisbalas oo looga hadlayey xoojinta wacyigelinta bulshada waa maxay doorka bulshada ee soo celinta adeegyada aasaasiga u ah noloshooda mustaqbalka wax walba oo horumar ah bulshada waxay ka tahay xubin lambar 1 bulshada ka waayo haddaan bulshada horumarka aysan xubin muhiim ka ahayn wax socon kara waxaad kalood maqli doontaan waraysi barnaamijka wadajir uu la yeeshay gudoomiyaha degmada cabdilcasiis oo ah degmo qadiimi ah oo dhacda xeebta caasimada soomaaliya ee muqdisho dhowr mashaariic oo hadda aanu degmada ka fulinayna waa jiraan sida hadda maanta garoonka sportska basketboolka ee degmada oo dhismo weyn oo maaragtay cusub aanu ku samaynay oo diib u furna hadda lagu samaynayo waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qays cali shire ayaa farsameynaya waa mar kale iyo barnaamijka wadajir waa tahay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa kulan ku yeeshay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala la taliyaha wasaaradda cabdiraxmaan koronto mas-uuliyiin kale iyo madaxda hay-adda tiisbalas oo ka shaqaysa taageerada xasilinta iyo weliba wacyigelinta bulshada kulanka waxaa madaxda tisbalas ay ku ballanqaadeen inay xoojinayaan wada shaqaynta wasaaradda iyo taageerada ay siiyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta aadan isaaq oo soo dhoweeyey madaxda hay-adda waxa uu dhiirageliyey dadaalkooda ay ku garab istaagayaan wasaaradda isagoo dhankiisa sheegay in hoggaanka cusub ee wasaaradda ay diyaar u yihiin la shaqayntooda soona dhoweynayaan mashaariicda horumarineed ee lagu xoojinayo wacyigelinta bulshada kulanka markii uu soo idlaaday ayaa barnaamijka wadajir waxaa u warramay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya aadan isaaq waxaana ugu horreyn aan weydiinay wixii ka soo baxay kulankaasi hay-adda tisbalas badanaa waxay naga saacidaa wasaaradda howlo badan dhinacyo badan ee naga saacidaa waxaa ka mid ah wada shaqaynta maamul goboleedyada wasaaraddan warfaafinta iyo wasaaradaha warfaafinta maamul goboleedyada sidoo kaleet howlo badan ayay wasaaradda ka caawisaayo iyo aaday noola shaqaysaa waa mid ka mid ah hay-adaha ugu caawinta badan ee na caawiya waxaan aada uga wada hadalnay sidii lagu xoojin lahaa wada shaqaynta waxaan sidoo kaleeto ka wada hadalnay in sidii loo dardargelin lahaa garab istaaga wasaaradda warfaafinta iyo howla iyo barnaamijyo badan ay naga caawinayeen noo soo bandhigeen waan rajeynaya insha allah maalmaha soo socda iyo ama sanadka xiga in guulo waaweynoo la taaban karo aan soo hooyin doono hadduu ilaah iraado tisbalas iyo caawinteedana
meelaha si ad ii sheegtay in laga taageero wasaaradda waxaa kamid ah ama dhinacii wacyigelinta ama dhinacii wada shaqeynta wasaaradda wasaaradda warfaafinta ee federaalka hadda adiga wasiir ku-xigeenka ka tahay ka waramo iyo wada shaqeynta ee wasaaraddu la leedahay wasaaradii dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee gobolada xaqiiqdii xiriirkaan la leenahay wasaaradaha warfaafinta maamul goboleed waa xiriir aad iyo aad u wanaagsan sida aad ka warhaysana ama aan wada ognahay xaqiiqada waxay tahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dowladda federaalka inay tahay hooyadii maamul goboleedyada annagana aynan shaqayn karin maamul goboleedyada la-aantood xaqxidhiirkeenna aada u wanaagsan yahay kulamo badan iyo waxaa jiray iyo shirar badan haddana mar dhow waxaan qaban doonaa shirkii wasaaradaha warfaafinta oo wejigiisii labaad aan ku qaban doono magaalada kismaayo haddii ilaa yidhaahdo xiriirkeennana waxaan ku xaqiijin oo aad iyo aad u wanaagsan yahay uuna kasii wanaagsanaan doono meesha hadda uu joogo la-aantoodana inaan waxba qaban karinoo gacmo wada jir bay wax ku gooyaan soomaalidu tiraahdaa wasaaradaha warfaafinta maamul goboleedyada xiriirkeena aada u wanaagsan yahay uuna sii wanaagsanaan doono haddii ilaa yidhaahdo waayahay marka ee wasaaradda markaa adigii wasiirka laydin soo magacaabay waxaad la timideen siyaasad cusub oo ku saabsan sidii ay wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta dowladdu uga qayb qaadan lahaayeen nabadda iyo e, iyo iyo si guud arrimaha sidii bulshada isugu soo dhawaan lahayd ama dib u heshisiinta marka e, hadda maxay tahay doorka wasaaraddu ay ka qaadanayso nabadeynta dad- dadka soomaaliyeed Een, annaga ka wasaarad ahaan amaba markii aan guud ahaan miidiyaha aynu ka hadlayno miidiyaha waa mid ka mid ah hubabka ugu waaweyn ee adduunka laysku isticmaalo Een, hadda waxaynu ku nool nahay xilligii miidiyaha oo aynu ognahay dalal badan in ay isbedelo waaweyn ay kasoo hoyeen iyadoo la isticmaalayo miidiyaha Een, annagana dalkeena waa sidan iska farajeelistaynah oo hadda soo koraayo dhibaato iyo iyo iyo dhibaato iyo iyo dhibaatooyin badan hadda ka soo baxayo hiigsanaya waddadii horumarka Ee, waxay naga go-aan ka wasaarad ahaan aniga iyo wasiirka iyo dhammaan tiimka wasaaradda oo idil in xoogga aynu saarno ama muhiimudnaanta koowaad aynu siino dhanka nabadda soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nabad Ee, nabad la helaa nolol la helaa Ee, dalkeenu waa iska dhibaataysan yahay Ee, marka waxaan xoogga saari doonaa mudnaanta koowaad aan siin doonaa nabadda waxaan kaloo ku dari doonaa la dagaalanka argagixisada Ee, caqabada ugu weyn annagana haysato waa argagixisada bulshada wacyigoodii ayay jahwareer geliyeen waxaan xoogga saari doonaa ummadda inaan tusno rajo aan u abuurno aynu tusno in maanta tallaabo wanaagsan aan sii qaadayno waddadii guushan aan kusii soconno nabaddan aan xoogga saarno hadduu ilaa yidhahdo waaya arrintan la dagaalanka xagjirka fakarka oo ah fakar wadanka aada u saameeyey weliba markii dowlad la-aantu ay jirtay in badan soo bilowday hadda e waxaa ugu daran meelaha al-shabaab laga qabtay oo dadkaasi laga yaabo in dad badan ay fikradahooda ku faafin jireen marka meelaha al-shabaab laga xoreeyo iyo degmooyinkii ama dhowaan laga xoreeyo o kale e wacyigelinta aad gaarsiinaysaan haddii aad tin wasaaradda warfaafinta intee la eg tahay iyo qorsheeda Een, annaga qaab walbo aan ku gaari karno dhulalka al-shabaab lagu xoreeyey waan isku daynaa inaynu gaarno Een, haddana wax badan ayaan ka qabanay dhulalka hadda al-shabaabka laga saarayo bulshada aan u saarnay A- annagoo aan la hadlin bay ummadda dareemi kartaa marka ugu horeyso ciidamada dowladda ay gaaraan Een, dhibaatada iyo caqabadaha ay ku hayeen iyo caburinta al-shabaab Een, dowladnimadana shacab walba oo meeshaasi al-shabaab ay xoogga ku haystaan waa ogyihiin wax dowladnimada dhaameynaysan jirin adduunkan Ee, nolosha dhabta laguu sheegaya waa inaad dowlad haysata aad ku noolaan kartaa Ee, dadkaasina umama baahnaba inaan sharaxaad badan iyo aan sii geerno walow was- ka wasaarad ahaan annaga aan xoogga saarno mar walba fariinta nabadda iyo fikirkan xagjirnimada inaan la dagaalanno wax walba ha inagu qaadate Ee, waan sii xoojinayna waana sii laba jibaanayna haddana wax weyn ayaan ka qabanay Een, shanta sano u dambeysay iyo hadda wasaaradda warfaafinta waxyaabaha ay ka qabatay la dagaalanka xagjirnimada waxaad ka dareemi kartaa een, jabaqda amaba maxaalaha ay sheeg jawaab celinta bulshada soomaaliyeed sida mar walba wasaaradda warfaafinta ay ugu mahadnaqaan garab istaagooda iyo la dagaalanka xagjirnimada ugu dambeyn ee, dowlad marka laga hadlayo waa shacab ee, idinka adi- wasaaraddii warfaafinta ama adiga wasiir ku-xigeenkii warfaafinta dowladduna waa afhayeen afhayeen marka laga hadlayo wasaaraddii warfaafinta ayaa u ah maxay kula tahay ama maxay tahay fariintaada ku aadan ee, ugu dambeysa ee sidii bulshada soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen ama deegaanadaas la xoreeyay ha ahaatee nabadeynteeda ama si guud maadaama wadanka dagaalo sokeeyo colaado uu ka soo baxay sidii bulshadu ay ee, isugu isugu dhowaan lahayd
Een, annaga fariinteena ugu dambeyso ka wasaarad warfaafin ahaan waxa waaye shacabka soomaaliyeed hadda dowladooda ama dowladda soomaaliyeed si wanaagsan bay ula shaqeeyaan Een, shacabka waxaan ka codsanayaa wada shaqeynta dowladda inay sii laba jibaaraan oo haddaysan iyaga ahaan lahayn maanta dowladnimadan aan haysano maan haysteen Een, mar walba fadliga ilaahay ka sukow ama mahadnaqa waxaa iskale shacabka soomaaliyeed oo dowladooda habeen iyo maalin garab taagan waxaan ka codsanayaa in dowladda garab istaagooda la sii ay sii laba jibaaraan shacabka soomaaliyeed ayna sii xoojiyaan la dagaalanka xagjirnimada iyo ururada argagixisada ee dalkeenu la degay Een, fariinta ugu weyn aan shacabka maanta inaan wax fariin aan u dirno aan wax u sheegno ma ahane waa inaan u mahadnaqna aan nidhaahna haddaydan idinka ahaan lahayn ama shacabka soomaaliya haddaysan ahaan lahayn maanta dowladnimo ma aan haysteen waxaan leeyahay aan ka wada shaqayno horumarinta iyo nabad kusoo dabaalidda dalkeenna hoyo nabad la helaa nolol la helaa maasantiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya aadan isaaq oo barnaamijka wadajir u warramayay ayuu kaasi ahaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka socda mashaariic horumarineed oo lagu soo celinayo adeegyada bulshada muhiimka u ah waxaa jira guddiyo ay bulshadu leeyihiin kuwaas oo la shaqeeya degmooyinka haddaba muxuu yahay doorka bulshadu ay ka qaadan karaan sida adeegyada noloshooda muhiimka u ah loo soo celin karo tababar ku saabsan ayaa waxaa degmooyinka qaar ee caasimada soomaaliya u qabatay hay-adda tisbalas waxaana degmooyinkaasi ay kala hayeen wadajir shangaani howlwadaag iyo weliba cabdilcasiis ka qaybgalayaasha tababarka ayaa barnaamijka wadajir waxay uga warameen waxyaabihii ay ka faa'iideen iyo doorka bulshadu ay ka qaadan karaan mashaariicda lagu soo celinayo adeegyada noloshooda muhiimka u ah bismillahi magacayga waa ilhaan cabdi cali waxaan ka tirsanahay degmada howlwadaag maasha allah tababar fiican aan qaadanay waxaana la tababaray guddi kormeerka mashaariicda dhismaha ee degmada maasha allah ummadda waa u mahad celinaya hay-adda waxa oo maanta waxaan ebel aanan aqaanina maanta faa'iida si fiican waxaan saara mas-uuliyad waxaan baran inaan ku dhaqmano maasha allah waxaan rajeynayaa in aan meel soo saaro wixii lii baray iyo dadka kale inaan gaarsiiyo casharada lagu baray sida ay u kala duwan yihiin faa'iidada adiga iyo gabdhaha kula midka ah sidee dareemaysaa maalmaha casharada ay socdeen faa'iidada aad ka heshay noo faahfaahi maasha allah wax lasoo koobi karana bartay sida habdhaqanka bulshada saama bulshada uu hortegi lahaa waxaan kaloo bartay saan dhismaha calashaan waxaa mas-uuliyadda iga saaran wax nala tababaray waxaa la soo koobi karnaa inta ku bartay maasha allah waxaan kaloo bartay degmooyin kaleeta aan hore u aqaanin maasha allah waa u mahad celinaya hay-adda mas-uuliyadda dadka wada keeneen macalimiinta maasha allah tababarka aad ka qayb gashay waxyaabaha aad ka faa'iiday aniga oo ah arday wax la barayay hay-addan noo timid waxay noo keentay inay samayso sidii aan dhaqaalaheenna iyo waxqabadkeenna aan isugu xiriirsan lahayn waana ay ka dhegaysanay casharadii nala siiyena waa na anfaceen waana qaadannay sida ay tahay waa waayo waxaaga wax ku qabso waxna qurxiso nabadgelyada raadso howlahaaga fusho danahaaga qaaskaa ayay la mid yihiin danta guud haddii aad sida danahaaga qaaska aad ugu dadaalaysa aad ugu dadaasho marka danta guud ee soomaaliyeed in wax loo qabto ayay maaragta haddii alla idinkeeda leeyahay nala baray qaadanayna
waxyaabaha laidin baraya casharada ah mid iyo labo maxaad naga xasuusin kartaa casharada nala barayay waxay ahaayeen casharo waxgalmadayna ka sheekaynaya oo hay-addu ay noo keentay waxaa ka mid a brogramka dhismooyinka iyo haddii alla kuu roon yahay xiriirinta bulshada in maaragta la sameeyo oo xiriirkaas bulshada la soo kaabo bulsho kaabid wixii kaa qaldan inaad saxato ood bulshada iyo qaranka adiga ayaa u dhaxeeya wixii kaa halaysan oo danahaaga ah oo guddi ahaan inaad ilaaliso dadweynaha waxooda aad ilaaliso il gaara aad ku ilaalido ayaa ka mid ahaa isboortigaa laga hadlay basketboola laga hadlay xagga dhallinyarada laga hadlay wada shaqaynta bulshada iyo degmada waxaa laga hadlay rabitaanka bulshada sida uu yahay tuti wax la dhaafay male wixii oo dhanna annaga waxaa nagula siiyey cashar na anfacay oon isleenna weydin anfaca waddankiinina waxbaad ugu qaban kartaan ka war tababarkan aad ka qayb gashay maasha allah walaa tababar aad u muhiim ah waaye waxaa isleena waaba u baahnayn muddo dheeraa sugeyna alxamdulilah haddana waan ka faa'iidaysanaynaa inta noo dhiman waxaa rajaynayna inuu khayr noogu dhammaan insha allah ma garta marka adigoo degmadii ka socdaa degmada jiraa ka socdaa sidaa ognahay hadda meeshan waxaa ku shiray guddiyadii mashaariicda heergayga ama heerga marka adigu midgaasa ka tabsan kartaa si fiican tababarkan intuu socday maxaa kaaga soo kordhay ما شاء الله والله wax badan oo faa'iido leh marka imaanay waxa u malaysaa in fikradaas oo badan ay haysan laakiin maanta waxa ka faa'iido waxyaalo badan waxa leedahay sida walaashan lahayd mashruuc yani sida loo dabagal lahaa wax walba degmadaada ay leedahay sida aa ugu faa'iideysan lahayd hadii la keeno si ay u dabagal lahayd ما شاء الله way masayid kan oo keenay barnaamijka hadda degmatan degmada wadajira ka socotaa oo guddi aad ka tahay marka bulshada caadiga ah door intee leeg ayay ku leeyihiin mashaariicda horumarineed deegaanada lagu xumay ما شاء الله waxaa moodaa bulshada in aan u nahay dad yani ee soo dirsadeen oo kale oo gaarsiin doona inay yihiin mise ogeysiin doona inaa saas amal turjumayna lamidtaa sababtoo ah bulshada dhammaan mm, meesha halkaa ma lagu kulmi kara laakiin si qaab kale way jirtaa lagu gaarsiin kara dadkaas inaan ahaa ga- aa rajaynaya aa gaarsiin lahaa bulshadaas Way. aragtida aad haysatay markii hore ee aad ka haysatay mashaariicda bulshada iyo aragtida maanta aad haysato ka waran farqiga u dhexeeya farqi weyn aa u dhexeeya ebel laakiin wax ma ogeyn maahan hadda laakiin waa imaaday wax waa ogaaday fikradda markaas ay aaminsan waxaa laga yaabaa inay eh, mid kala noqotay oo midii mid ka wanaagsan ay noqotay way marka mashaariicna mashaariicda horumarineed ee la fulinayo ama degmada ha ka imaado ama heer gobol ama meelo kale ka imaadaane hadda eh, ma kula tahay in dadkaaga aad uga faa'iideyn karto haa haddii oo wax garab ah hayno way ila tahay ani in lagu faa'iideyn karo dhinaca kale marka laga gudbo matalan kaalmo in la raadiyo oo dad wax idin siiyaan ama gobolka uu ka imaado degmada oo kale hadda inta tababarka aad qaadanayseen ama gudiyadiina ma ka fakarteen in degmada ay door ku yeelato mashaariicda eh, ee bulshada wax lagu qoranayo Si oo dadka fiican.
degmada dhaqaalaga adag haa waa rajaynayna xataa inay ku yeelato S- horaa waxaa loo dhaha gacmada jir bay wax ku gooyaan haddii la iskaashado waxbaa la samaynaa ilaan hal qof kaliya ma fiirsanayna anigan waxbaa qabsanayna inta nagu caawin karta waa soo dhawaynaynaa aad iyo aad aad mahadsantahay.
adaa
magacayga waxaa la maxamed ismaaciil maxamed aniga wallaahi aniga barnaamijkan oo haddan meeshaan ka socda waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan waayo bulshadu haddii eh, meel la isugu yimaado qof walba wuxuu leeyahay yool iyo higsi oo uu higsanayo Eh, annaga eh, waxaa nooga soo baxay waxyaalo badan baan rajeynayna insha allah oo isbedela oo miro dhala inay ka soo bixi doonta jaalle adiga degmaday ka socotaa marka aniga cabdicasiis ayaa ka socda degmada aad degmada haysa cabdicasiis marka waxa laga hadlayay mashaariicda dadka la gaarsiinayo bulshada marka ka waran maxaa iskaga bedelay aragtidaada والله أرتدي واحد أنا كرجيني وايو واحد حد أنا جمع كان أيه هاد نوصل بيرا إن شاء الله رجينا هديت هاي جدتك هديت هاي مهرهان أو حر مركة شذا تجانك أنا عادي أدوان رجيني waayo marka guddiyadii hadda adiga waxaa ka tirsanta guddigii heer degmood inkastoo degmooyinka isugu yimaadeen tababarka la siinay ka waran door intee leeg ayay maadaama bulshadii aad matalaysaan bulshada door intee leeg ayay ku leedahay mashaariicda horumarineed ee degmooyinkooda laga fulinayo runta sida wax walba oo horumar ah bulshadu waxay ka tahay xubin lambar one bulshada ka waayo haddaan bulshadu horumarka aysan xubin muhiima ka ahayn wax socon kara ma marka annaga bulshadu waxay ku leedahay door wanaagsan oo aad iyo aad u sarreeya waa garta marka eh, hadda maxaad ka barateen doorkaas bulshada ay- Wallaahi- guddi maadaama bulshadii aad matalaysaan Eh, waxaan ka baranay casharo fiican oo aad iyo aad u wanaagsan oo aan rajayno waxqabad aad iyo aad u qiimo badan oo ka rajayno marka hadda mashaariicda degmadaada hadda degmada cabdicisa joogta bilmatan laga fulinayo intee la egyihiin oo aad ogtihiin guddiyihiin hadda maadaama bulshadii aad wax matalaysaan badan aan u qorshaysan ashayaal badan aan loo sheegay gobolka iyo heer degmo iyo heer gobolba iyo eh, heer qaranba wax badan aan loo sheegay inaan noo qabana insha allah waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan oo qurux badan loo qabto qaar ka mid ah bulshada caasimadda soomaaliya ee muqdisho ee qaatay tababarka la xiriira doorka bulshada ee mashaariicda laga fulinaya degmooyinkooda oo u warramaya barnaamijka wadajir ayay ahaayeen waa hagaag degmada cabdilcasiis waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka banaadir ee dhaca xeebta waa degmo loo dalxiis tago islamarkaana ay ku yaalaan garoomo lagu ciyaaro noocyada kala duwan ee kubadaha haddaba si aan wax uga ogaano horumarka dhinacyada kala duwan ee degmadaasi ka jira iyo caqabadaha haysta ayaa barnaamijka wadajir waxa uu xafiiskiisa ku booqday guddoomiyaha degmada cabdilcasiis sharmaake maxamed ladane soo saaraha barnaamijka maxamed nuur macalin maxamed ayaana la yeeshay waraysi dhinacyo badan taabanaya waxaana ugu horreyn uu weydiiyey xaaladda dhinaca amniga ee degmada cabdilcasiis asalaamu calaykum waa mahadsan tahay waa- waa waa dhowahay idinkana waa idin soo dhaweynaya inaad nagu soo booqataan degmada cabdicasiis Een, magacaygu waa sharmaarke maxamed ladane waxaan ahay ee, guddoomiyaha degmada cabdicasiis Een, run ahaantii annagu een, muhiimadda koowaad labaad saddexaad waxaa noo ah amniga Een, degmadani waa degmo ay ku taal xeebaha dalxiiska waa degmo ay ku yaalaan hoteella iyo iyo iyo meelaha dadku ay usoo daawasho tagaan waa degmo ay ku yaalaan xarumihii sportiska waa degmo ay ay maaragtay dad wax walba oo dadku ay u baahan yihiin laga heli karo waa waajib marka inaan muhiimaddeeda siino amniga inaan siino koowaad labaad saddexaad dowladda xukuumadda madaxweynaha dhammaan waxaa ka go-an sidii loo nabadayn lahaa amniga magaalada muqdisho dhammaanteed marka runtii waxaanu gelinaa juhdi aada u tiro badan habeen iyo maalin waxaanu ka shaqaynaa sidii amni ay u noqon lahayd waxaanu u kaashannaa wacyigelin oo dhinaca deegaanka ah waxaanu u kaashannaa odayaasha dhaqanka oo biis community-ga ah oo degmada ah waxaan u kaashanaa ururka haweenka iyo dhallinyarada sportiska oo qayb ka ah marka dadka deegaanka iyo shacaba ku nool degmada ayaanu kasbannay waana u mahadnaqaynaa runtii waxay qayb ka yihiin ilaalinta amniga degmadan waxaa dhammaan intaasoo isku xidhan aad suurtagelisay inay noqoto meel amni ah oo afar ilaa tankaas ah laga shaqeeyo runtii wakti kasta oo aadna soo wacdaan ama noo timaadaan waa anagoo wareegeyn aad arkaysaan mana rabno inuu amnigaasi gacanta ka baxo waa muhiimadda koowaad oo aan leenahay taasaana sababtay isdhexgalka bulshada inay si nabad ah inta ku yimaadaan ay ku noqdaan
waa mahadsan tahay bal ka waran maadaama sidaad sheegtay ay degmadu tahay meel xudun u ah in waqtiyada nasashada sida khamiista iyo gelinka dambe iyo jimcaha dadka imaanayana ay meelo kala duwan ka imaanayaan inta badan waxaa nagu maqaalo ah in liido iyo hoteelada ugu waaweyn ay dadku waqtiyada badan habeenkii ku qaataan waad dareemaysaa in isdhexgal bulsho muujis laakiin ma jiraan madaxdii dalka ayaa mararka qaarkood ka mid ah caqabadaha haddaad fiiriso maxaa mid iyo labo degmada kala soo gudboonaada
run culayska ugu badan waa maalmaha weekendiyada ama fasxiyada ah waxaana meesha isugu yimaada dadka soomaaliyeed shacabka oo ka yimaada labada meelo badan gobolka banaadir shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose khamiista iyo jimcaha iyo arbacada intuba ugu yaraan dhowr iyo toban kun ama labaatan kun oo qofood ayaa maalinkii xeebta isugu timaada waa garan kartaa marka meel shan iyo toban kun oo qofood isugu timid ilaalintooda iyo amnigooda iyo nadaafadooda intaba culayska ay yeelan karto caqabado badanaa jira laakiin waanu la tacaalnay alxamdulilaah nadaafaddana waa ilaa iyo heer waa ka gaarnay amnigoodana wax badan baanu ka qabannay dhacdooyin dhacayna ma jiraan oo intii aan hal sanaanu joogaa hal sanaan waxaan joogaa iyo aan guddoomiye ka ahay degmadan wax dhacdo ah oo dhibaatooyin ah oo ilaahay nagu keenayna ma jiraan marka caqabado badan oo culaysyo badanaa jira laakiin waa waxaana loo doortay inaan culaysyadaas aanu aanu ajiibno oonu wax ka qabano oonu maaratay duqaad dulqaadkeedana aan yeelano
haddii aad mid iyo labo soo hadal qaado arrimaha mashaariicda halka ay marayaan dhinaca adeegyada bulshada ee kala gedisan degmada ilaa iyo haatan maxaa u qabsoomay maxaa ay qorsheynaysaa inay qabato mustaqbalka dhow ee xigaa
gobolka banaadir aad iyo aad iyo aad ayuu dadaal ugu jiraa horumarinta mashaariicda degmooyinka dhowr mashaariic oo hadda aanu degmada ka fulinayna waa jiraan sida hadda maantayba garoonka sportiska basketballka ee degmada oo dhismo weyn oo maaratay cusub aanu ku samaynay oo dib u furna hadda lagu samaynayo waxaa ka mid ah adeega dowladda dowladaha hoose oo degmooyinka loo samaynayay aanu qayb ka ahayn oo aanu hadda dhammaynay dhismihii meeshii ay ku shaqayn lahaayeen shaqaalihii ka shaqayn lahaana tababarkoodii waa waa samaynay oo waa waa diyaar qalabayntoodii iyo furitaankii baanu hadda iyada laftarkeeda aan sugaynaa waxaan rabnaa oo ku xiga hadda haddii ilaahay raalli ka dhigo jidka waddada liido oo jajaban oo aad garan karto meesha ugu dalxiiska badan dalka inay tahay indhaha ummadduna ay soo jiidato waddadaas inay ay ay ay jajaban tahay oo baaba' tahay muddaanu ka shaqaynaynay sidii waddadaas aan ku dhisi lahaa inta aan meesha joogo waxaan rajaynayaa bisha soo socota inaynu samayn doonno daafurkeeda waddadaas waana higsiga ugu weyn aan leeyahay in waddadaasiti aan dibudhis ku samayno raanabaadka liida laga soo bilaabo ilaa iyo gaadiidka lagu keeno isku xirkaas waddadaas aad iyo aaday muhiim u tahay waana barnaamijka aan rabo hadda inaan ka shaqaysiino waxaanu hadda maalin dhaweyta dayactiray oo ayada laftarkeeda aan furitaankeeda samayn doonaa m c hdii qaar ka mid ah oo aanu qalabaynay alaab casri aan keennay ambalacena waa keennay oo m c hka laftarkiisa ka shaqayn doonta kaas laftarkiisana waxaanu furaynaa cumuuman saddex maalmood gudahood ayaanu m c h kaasna furi doonaa haddii ilaah raalli ka dhigo mashaariicdu marka ma ahan kuwa hadda dhammaada ma ah waa bilow waay annagu mashaariicda amnigana boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan aan siinaa labaatanka kalena inaanu ku samayno mashaariicda iyo horumarka ayaan aanu ka shaqaynaa
gudoomiye hadda waxaan ku sugnaha xafiiskaagii maamulka degmada adigu waxaa tahay sargaalkii ugu sareeyey ee degmada ee maareynaya howsha ee u igmatay dowladda federaalka soomaaliya wakiilka uga ah degmada cabdilcasiis iyo qeybaha isdhexgalka bulshada iyo adeegyada waxaa ka mid ah sida garoomada ciyaaraha qeyb muhiim ah ayay ka qaadataa kasukoo garoonka weyn ee degmadu caan ku tahay stadium banadel maxaa dhinaca kubadda koleyga ee basketballka mashaariicyada noocaasoo kale ah degmadu ay ka qabatay yaase hirgeliyey mashruucyadaasi
gobolka banaadir aa ka shaqaynaya mashruucdaas iyo iyo iyo iyo iyo hay-ada maaragtay oo qayb ka ah tisbalaska iyo gruubkaasa ka ah degmooyinka oo dhan ayna ka sameeyeen runtii toddobiyo tobanka degmaba way ka sameeyeen way ka hirgeliyeen waa barnaamijka number one waa garan kartaa isdhexgal bulsho waxaa koow ka ah sports iyo fanka labadaa haddii la waayo isdhexgal bulsho wax la dhaha ma jiraan marka in dhinaca sportska xooga la saaro iyo isdhexgalka bulshada taasaa dhalin karta garoonka annaga waxaanu leenahay lugino oo basketballka lagu ciyaaro hadda bay ka socdaan ciyaaro tartan ah oo qaarkood ay degmooyinka ku ciyaarayaan waxaa nagu soo fool leh haddii bisha agost ciyaarihii kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir oo sanadkii horeba halkan lagu qabtay marka waa garan kartaa ugu yaraan soddon kun ama afartan kun oo qofood ayaa usoo daawasho tegi jirta ciyaaraha kii gobolada lagu qabtay halkan stadio conis lagu qabtay culayska ay leedahay waad dareemi kartaa marka afartan kun oo qofood markaad ku keento inay si nabada guryahooda ku tagaan oo si nabada inta ku yimaada ay ku laabtaan dadka ka shaqeeyey waxa culays ku dhici kara waad dareemi kartaa marka ummaddii ka shaqaysana ajar iyo asxaanaad allah ka siiyo annaguna dadaalkeedaanu diyaar u nahay maxaa yeelay waxaana loo xil saartay oo xukuumadda ama madaxweynaha ama xukuumadda dowladdu ay meesha aanu noogu dhiibto waxa waaye in ummaddaas amnigooda la sugo horumarkoodana laga shaqeeyo hanti intaa haddii la waayo amnigeeda la waayo haddee mas-uuliyaddaadii baad dayacday wey marka annagu runtii aad iyo aad iyo aad baan amniga muhiimadda koowaad u siinaynaa
degmada cabdilcasiis taariikh ahaan maxaa mid iyo laba noogu sheegi kartaa wallaahi degmadan waa degmooyinkaas magaalada muqdisho u taariikhda weyn ay ka mid tahay hadday labaad tahay ama saddexaad tahayba waxaa ku yaallaa masaajidka cabdicasiis oo sagaal boqol oo sano ama kun sano hadda ku dhow taariikhdiisa waa magaalo markay bilaabanaysa meel yaroo xeebay ahayd oo sawiradeedaanu haynaa oo aadinla wadaadagi karnaa taariikhdeedu dad xadaariyiin ahoo maaragtay baddaas agteeda deganaa bay ku bilaabatay waana tan dhalisay dadka cabdicasiis inay dad nabdoon yihiin dadka hadda deegaanka u badanna waa dadkii generation badan soo deganaa meesha magaalada degmadani waa degmo hadda marka taariikhdeeda aan hadda aan soo wada koobi karin runtii aragtayo safaaradihii baa ku yaalla dalka waxaa ku taala safaaradda turkida ee imaaraadka qeyb ka ah safaaradda jabuuti oo mar dhow la furi doono iyada laftirkeeda oo ay dhameeyeen baa iyadana qayb ka ah safaarado kale oo marka waa meel taariikhdeedii hore maaragtay ku xusan haddana taariikh kale leh oo ay dadku isugu yimaadeen marka cabdicasiis waa magaalo aada taariikh u ah garoomadan qaarkood waxaa la dhisay boqol sano ka hor siddeetan sano ka hor boqol sano ka hor ay garoomadan la dhisay marka mid aan koobi kara hadda ma ahan waa waa waa waa degmo aada taariikh u ah waay oo ummadda soomaaliyadna waa yaqaanaan runtii
ma jirtaa dhowr iyo tobanka degmo gobolka banaadir uu ka kooban yahay guddoomiyaasha adiga kolomeedka ah ama bosishankan yimaado loo soo magacaabo ama kasii taga oo mid kale la keeno waxa aada is leedahay guddoomiyaha degmadan qofka noqdaa sida hadda adigoo kale aad kursiga ugu fadhiisid wuu dheeryahay guddoomiyaasha kale ee dhowr iyo tobanka degmo oo fursadaha isku xirka hay-adaha dowladda iyo maadaama degmada ay muhiim tahay horta runtii degmo walba waxay leedahay wax u khaasa degmo degmo ka maaragtay adigu haddaad qayb ku fiican tahay degmada kalena qayb kale ay ku fiican tahay qaar baa ganacsiga ku fiican qaar baa baaxadda ku fiican qaar baa deegaanka ku fiican laakiin anigu degmadeena waa degmo yaro kooban waa degmo ay dowladdu iyo iyo madaxda dowladda iyo iyo dadka maaragtay ay degan yihiin marka xoogaa anigu waxaan leerahay waxaan u malaynayaa maadaama aan gudaha magaaladana ku jirno madaxda dowladda iyo iyo xukuumaddii iyo iyo ay deegaankana ay ku badan yihiin marka waxaan moor ka tirsanahay dowladda iyo xukuumadda saan u malaynayo maadaama ay ay deegaankeena u badan yihiin laakiin degmooyinka degmooyinka waa waa qaad kuwa naga dhaqaalo badan oo naga baaxad badan oo naga bulsho badan oo naga guryo badanaa jira annagu laakiin waa koobannahay waa yarnahay laakiin waa ku qanacsannahay intaas madaxda qaarkood marka waxaad leedahay aan u baahnaa inaan arko si lama filaanayo wegska nagula qaadanaya degmada runtii waa sax muman waxaan garanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane cabdimaxamed cabdullaahi farmaajo oo booqasho ku yimid dhowr jeer degmada liido xeebta shacabka baruna kula ciyaaray isdhexgal bulsho la sameeyey inaan qayb ka ahaa waxaan garanayaa ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre ra-isul wasaare xasan cali khayre oo asaga laba jeer saddex jeer xeebta liidan lagu yimid oo shaah capuccino lagula cabeeyey xeebta oo isdhexgal bulsho asagana ku sameeyey waanu qayb ka ahayn aan garanayaa wasiiro xildhibaano safiiro qadooyin iyo iyo ku qabsada marka waxa weeye waa dowladda moor waxaan ku arkaa waxaa yeelay markay shaqadu ka badato nasashay u baahan yihiin annaguna waxaan joognaa qaybtii nasashada marka waxaad leedahay qaybta degmada sidoo kale waxay ka qayb qaadataa dadka celebrity-ga ah ama xilalka sarahayo qofkii doonaya inuu arko kafey ayuu lacabayaa absolut waxaan garanayaa dadka xataa diyaasbaraha oo dalka yimaada eeraboorka markay ka soo degaan liiday toos u yimaadaan inay ka qadeeyaan ama ku nastaan marka haddaad joogto meel lagu nasto qof kastoo u baahan nasasho waa is arkaysaa
caruurta ka waran bal inta badan biyuhu badda dhibaatooyin kala kulmaa ee qaado sidee u maaraysaa aada iyo aadaan arrintaas ula tacaalnaa waxaan hadda xeebta ka howlgala ciidanka badda ah oo mariinka ah ka howlgala waaxda iyo tabeelayaasha degmooyinkana way ka shaqeeyaan marka doomaa ka shaqeeya hadda badda oo qolada mariinka ah way ka shaqeeyaan ilmaha iyo aada iyo aadaan ula tacaalaa waa dhiyar tahay anigu intaan joogay waxaan garanayaa shan lix qofood unbaa ama baddaas ay sanadkii barkii aanan joognay marka ma badna hadda waa wacyigelin badanaan ka samaynay xilliga oo xataa badkacanka baddu ay kacsan tahay waa diidnaa in la galo badda maxaa yeelay dadku soomaalida ah waa ka wacyigelinaa baddu waqti kacsantaha xataa inaysan haddii ay dhibaatadaas dhacdana waxaan la wadaagnaa dadka waxaan kaaga sheekeyn lahaa dhacdo yar oo markaan halkaan imaanayay ka hor kolley ma ogeyn laakiin markaan imid dadka badda markay ay qaado oo la helo qofka meydkiisa indhaa dadku waa iska qaadi jiray waa iska aansi maalin oo nin oday ahaa baddaasu qaaday oo aanu soo qaadnay waxaan xasuustaa inaan c i d iyo isbitaal madiina mar siinay waxaan xasuustaa inaan geeyo markii dambe isbitaalka digfer oo aanu ka codsannay inay afar iyo labaatan saac ay noo hayaan way naga aqbaleen waxaan samaynay markaa idaacadahan ka baafiyey raadiyaasha oo dhan aan la hadlay websayada iyo idaacadahan la hadlay sawirada meelaha dhignay subaxii ku xigay afar saac reerkiisa noo yimid waa ku wareejina markaa marka saasaan ula tacaalnaa qofka haddii xataa ay ay iskama aasno oo ilaa aan ka helno dadkiisii iyo ehelkiisii laakiin alxamdulilah hadda dadku waa ka wacyigelinay in badanaan ka wacyigelinay waana yartaha khasaaraha badda hadda ka yimaada halkan waxaad ku arkaysay garoon aan u malaynayo in leerarna ku xiran yihiin derbiguu wareegsan yahay shabaqii ku yaallo golashii kubadda kolayga iyo tii caadigaba ka samaysan marka halkan sidee loogu ciyaaraa ka qaybgalka ciyaaraha xilliga habeenkii ka warmala iyo galinkee dambe degmadan waa degmo sportis wa waana garan kartaa garoomada iyo sportska dalka o dhan ku yaala dadka marka deegaanka ah waxay noqonayaan reer sporti noqonayaan ama bad dabaal ha noqoto weli hadda waxaan rabnaa meesha dabaasha inaan samayno maxaa yeele degmadan dabaasha aada ugu fiicnaan jirtay iyada laftirkeeda waa qorsheyn ugu jiraayo way lahayd meeshaan luujina qaybta ku dheganoo waxaa jira weliba shiinada ku taallaa dib habeen lagu sameeyo oo dabaasha lagu sameeyo laakiin garoonkan galabtii waa lagu cayaaraa ilaa iyo fiidkii ilaa habeenkii aa lagu cayaaraa soloraydaa ku xiran nal nalalkiisa u daaran yihiin roogagii xataa waxaanu keenay basketball keliya maahane roogagii kubadda cagta xataa waa haynaayo waa dhignaa haddana waxaa socda tababar aanu ku tababarayno dadka deegaanka qayb ka mid ah guddi aanu u samaynay guddigaas oo madax u noqon doona garoonkan sidii hagaajintiisa nadaafadiisa maintenansigiisa iyo ka warqabkiisa marka waxaan u tababaraynaa inay garoonkaas inta nagalaga wareegaan ay garoonkaas bulshada ay kula shaqeeyaan gacan ku hayna ayaga ay u sameeyaan gacanta ku hayaan amnigii maaragtay nadaafadiisa iyo iyo iyo iyo maintenansigiisa wax kastoo la dhisa waxay u baahan yihin maintenance marka guddi ilaa iyo toban qofooda ayaanu samaynay oo hadda tababar ku jira oo laba maalmood ka bacdi tababarkaa markay dhammaystaan qayb ka noqon doona scheduleka garoonkaasi qayb ka noqon doona marka waa garoon hadda cusub oo la dhisay oo dhismo fiican lagu sameeyey kharash badan la geliyey waxaa ka siiyey gobolka banadiri tislan oo ah tislas oo ah hay-addii oo maaragtay
ma jirtaa wax fariina ugu dambeyntii oo aada u jeedin lahayd dadka ku dhageysanaya barnaamijka raadiga wadajirkaa la socda dal iyo dibidba
waa fursad aan raba inaan kaga faa'iidaysto runtii gobolka soomaaliya labaatan iyo lix sano ayay waxay ku jirtaa weli burbur iyo dil iyo dhac iyo dhibaatooyin ayay ku jirtaa maalinba heer bay soo joogtay marba way ka fiicneed marka kale maantana way kasii fiican tahay waxaa dadka ugu baaqa oo gobolka iyo soomaaliyaba jooga qof kale oo oo inta cirka ka soo dhaco dadka daadinay ama ummadda aan u naxariisanaya ma jiro dadka soomaali baa tahay dalka adaa iska leh dadka waa dadkaagii in soomaalidu ay ka shaqeeyaan sidii nidaam iyo dowladnimo iyo amni dalka loogu heli lahaa waxaan ugu baaqayaa in dowladda iyo xukuumadda ummaddu ay la shaqeeyaan oo ay garab istaagaan ummade ummad aan dowladnimadeeda garab istaagin dowlad ma noqoto dadka soomaliya waxaa laga rabaa inay ummad dowladnimado dowladnimadooda ay garab istaagaan u heeliyaan si looga baxo dhibaatada iyo waxa jira maanta looga baxo haddayaan ummad aysan jirin dowladnimo ma jirto marka dowladdu waxay diyaar u tahay inay amniga iyo dalkan horumarkiisa ay ka shaqayso wayna u baahan tahay dadka dadkan wuxuu u baahan yahay dowladnimo inay iskaashadaan waa muhiim haddii taa la waayo haddii horumarna ma jiro dowladnimada ma jirto marka anigu waxaan kula talin lahaa ummadda soomaaliyeed inay dowladdooda iyo iyo iyo iyo ay garab istaagaan oo ay ay ay la shaqeeyaan markaasaa la gaari karaa horumar iyo iyo haddii ilaah kuusan ogolyaen nololba sharmaake maxamed ladane guddoomiyaha degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir oo u warramaya soo saaraha barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa maxamed nuur macalin maxamed isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka waxaa farsamaynaya qays cali shire anigoo cabdishakuur ali axmedana waan idiin soo jeedinayey intaan mar kale dib ugu kulmi doonna hadduu eebba idmo waa bahdii barnaamijka wadajir oo idin leh nabad iyo warsan
wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal awada jiranoy walaal